Ururka Waxbarashada iyo Horumarinta Ardayda Gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne ka daahfuray tababar ku saabsan shuban biyoodka kaasi oo loo qabtay ardayda wax ka barata jaamacadaha tababarkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa daafurkiisa kasoo qayb galay gudoomiyaha ururka hisda dhalinyaro macalimiin iyo ardayda loo qabtay tababarka gudoomiyaha ururka waxbarashada iyo horumarinta gobolka hiiraan cusmaan xuuriya siyaad ayaa ka warbixiyey ujeedka iyo muhiimada loo qabtay tababarka maanta waxaan halkan ka furaynaa brograam ama tababar kaasoo ciwaankiisu yahay e w d ama koleera oo ah shuban biyood ujeedka aan tababarkan u qabanayna wuxuu yahay in codsiyo badan oo ka imaaday ardada ay aada ugu baahan yihiin brograamyadaas iyo sidoo kaleeto ina sare loo qaado aqoonta iyo xirfadda ardada maadaama brograamka waxu dooranay maadaama ay tahay magaalada beledweyne magaalo inta badan ay biyobaxo soo laalaabatay shuban biyoodkana uu yahay cudurada macnaha ka dhasho biyaha taas ayaan u dooranay ama ka qeyb qaadanayo barnaamijkan oo ka faa-iideysan doono arday ka kala socoto jaamadaha magaalada beledweyne ayaa ka faa-iideysanayo insha allahu tacaala waxaana rajeyneynaa tababarkan iyo kuwo lamid ah inaan qaban doono insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa weli inuu noogu dhammaan doono qaar ka mid ah ardaydii loo qabtay tababarka ayaa bogaadiyey bismillaah magaceygu waa sacdiye aadan cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarada ka qayb gashay tababar ku saabsanaa shunbiyoodka iyo dhibaatooyinkii ku haayo maxaala bulshada soomaaliyeed khaasatan bulshada gobolkan hiiraan muhiim ayuu noo ahaa xaqiiqatan tababarkan maadaama gobolkana ay tahay gobol biyo maraa markastana shunbiyoodkan sanad walbana uu soo lalaabto insha alla waxaan rajeynayaa wixii aan ka barna tababarkan inaa ugu adeegi doono bulshadan si hagar la-aaneed waxaan ka qayb galay tababar ku saabsan shubanbiyoodka muhiim ayuu inoo ahaay waxii aan ka baranayna waxaan ugu adeegi doonaa bulshada barnaamijkaasna loo qabtayna aada ayuu muhiim u ahaay sidoo kaleetana wuxuu aada inoo anfacayaa inaan mar walba barnaamijyada noocaas oo kaleeta inoola qabto si aa ugu faa-iideysano bulshada magaalada ayna ugu faa-iideystaan ayagani bismillaah magaceygu waa fardeyso maxamed run ahaantii waxaan aada ugu faraxsanaa inaan qeyb ka noqday dadkii kasoo qeyb galay tababarkan ku saabsanaa shubanbiyoodka reer beledweyne markii la yiraahdo tababarkan muhiim ayuu noo yahay oo waayo waxaanu ognahay in cudurada cudurka la yiraahdo shubanbiyoodka oo si aad ah ugu dilaaca beledweyne mar gooni ah markaasi uu cudurka dilaacana ay dad badan inooga dhintaan dadna halisay u galaan kuwa oo markaasi bulshada marka ay ku dhacaan cudurkan laga dhex saarayo oo la geeyo goobo gooni ah oo magaalada ka baxsan oo lagu daweeyo insha allah waxaan rajeynayaa tababarkan wixii aan ka barto dadkaasi in aan ugu adeego tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doona sidii loogu hortegi lahaa shubanbiyoodka maadaama beledweyne ay kusoo laalaabteen fatahaadaha taasi oo ay ka dhashaan cudurka shubanbiyoodka